kenya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay martigelinaysay banaanbaxyo waaweyn rabshado xooggan iyo kenyaatiga ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ugu horeysa caasimadda nairobi oo aada uga soo horjeestay go-aano ay qaadatay dowladda william ruuto iyadoo ay mucaaradka kenya si weyn u shidayaan ololaha looga soo horjeeday xisbiga kenya kuwanza ee hadda haya talada kenya madaxweynaha dalka kenya ninka lagu magacaabo william ruuto ayaa maalintii shalay goob fagaaro ah ka jeediyey hadal u muuqday mid lagu xasilooni gelinayay dadka kenyaatiga ah ee caraysan kuwaasi oo si weyn uga soo horjeestay ruuto kadib ballanqaadyo ay ka heleen xisbiga mucaaradka ah ee loo yaqaano azimula umoja kaasi oo uu hogaamiye siyaasiga rayla odinga ruuto ayaa kelimadiisa uu ka horjeediyey dadka badan ee kenyaatiga ah ooga hadlay qodobo kala duwan sida wasiiradii iyo ku-xigeenkiisii oo uu xilka ka qaaday kadib laba isbuuc oo tobannaan kenyaati ah ku halaagsameen rabshado ka dhacay magaalada nairobi waxa uu sidoo kale ku celceliyey in ay dowladdiisa u dhagraaricinaysa shacabkeeda iyo in ay dhallinyarada kenyaatiga ah u abuuri doonaan shaqooyin madax bannaan walow dadkii ka soo qaybgalay kulankan ay ahaayeen kuwo aan ku kalsoonayn hadallada uu ku beerlaxawsanayay madaxweynahooda madaxweynaha kenya ayaa intii uu jeedinayay hadalkiisa waxa uu ku baaqay wadahadal dhexmara isaga iyo mucaaradkiisa oo uu ugu horeeyo rayla odinga oo inta badan lagu eedeeyo in uu soo abaabulo dibadbaxyada ka dhaca kenya dhanka kalena uu mas-uul ka yahay rabshadaha ka horaya magaalada caasimadda ah ee dalkaas qodobkan dambe ee uu ruuto ku dalbaday la kulanka odinga si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo u dhexeeya labada xisbi ee ay ka kala tirsan yihiin dhanka kalena oga wada hadlaan dhaliilaha jira ayaa hadalhayn yeeshay isagoona abuuri kale tadaaciyaad siyaasadeed iyo su-aale isweydiin ku aadan masiirka siyaasadeed ee xisbiyada kenya iyo guud ahaan geedi socodka dowladda ka arrimisa kenya majalado waaweyn iyo warbaahinno caalami ah ayaa daabacay warbixinno iyo daraasaad ay isku dultaagayaan kuna falanqeynayaan dalabka ruuto ee ah la kulanka mucaaradka iyo waxa ka dhalan kara oo qaar ka mid ah suxufiyiin ku tilmaameen in uu shaki gelin kara mideysnaanta gobolada kenya qoraal lagu magacaabo victoria abuusa ayaa warbixin uu ku daabacay majalad ka faaloota arrimaha qaaradda afrika islamarkaana lagu magacaabo africa report kaga waramay halisye ku gadaaman ishaysashiyada iyo mideysnaanta mucaaradka kenya kadib markii ay soo ifbixeen khilaafaad daakhili ah taasoo shaki sii gelinaysa suurtagalnimada inay kulmaan ruuto iyo rayla kadib dalab wadahadal oo uu ku baaqay william ruuto majalada africa report oo saddex biloodla ah islamarkaana ka soo baxda magaalada baariis ee faransiiska laguna qoro luuqadda ingiliishka ayaa sheegtay in madaxda xisbiyada ee ku mideysan dalladda xisbiga mucaaradka ah ee azimula umoja ay ganafka ku dhufteen dadaallo uu waday rayla odinga kuwaasi oo ku aadanaa ka jawaabidda dalabka madaxweynaha iyagoo ruuto ku eedeeyey inuu adeegsaday hadallo oo uu qiildayayay kuna qurxinayay xukuumaddiisa kadib daadad rabshado iyo bannaanbaxyo ah oo hareeyey cirifyada dalka kenya dhinaca dhallinyarada reer kenya waxa ay si weyn uga soo horjeesteen wadahadal dhexmara william ruuto iyo xisbiyada mucaaradka iyagoo sheegay in aanay rabin wadahadal oo ay doonayaan kenya sida ay hadda tahay ka fiican xubin ka dhaqdhaqaaqda minasada ex oo lagu magacaabo muwangi ayaa qoraal uu twitterkiisa kusoo qoray ku yidhi mucaaradkow guryihiinna iska jooga ama kaalaya kusoo biira dhallinyarada u halgamayso sidii loo heli lahaa kenya middan ka fiican colnis oshatika isna waa xubin dhallinyaro ah islamarkaana ka tirsan xisbiga kenya kuwanza ee hadda haya talada dalka kenya isagoo weliba taageersan ruuto ayaa waxa uu yidhi wadahadal lala yeesha ruuto ma ahan mid murtiyeysan annagu waan ku jecelnahay rayla balse ha ogolaanin inaad la midowdo cadowgaada siyaasadeed dhalinta kenya waxa ay u baahan yihiin mustaqbalkani ka wacan ayuu ninkan ku yidhi qoraal uu ku daabacay barihiisa bulshada siyaasiga mucaaradka ah ee rayla odinga ayaa dhankiisa isku dayaayay in mas-uuliyiinta kale ee xisbiyada mucaaradka uu ku qanciyo in ay aqbalaan la kulanka ruuto iyo in ay meelmariyaan qaabkii uu ekaan lahaa wadahadalkooda balse dadaalada rayla ayaa guuldareystay xisbiyada mucaaradka ayaana ruuto madaxweynaha kenya ku eedeeyey in uusan rabin wadahadal ee uu doonayay inuu xukuumaddiisa u qiilbaaro rayla odinga ayaa la kulanka madaxweynaha kenya ee william ruuto ka dhex arka masaalixdiisa ah balse ruuto ayaa isna doonaynin inuu la kulmo rayla oo keliya waxa uuna ku dadaalayaa sidii uu soo xerigelin lahaa xisbiyada mucaaradka oo dhan kuwaasi oo dhiirigelinaya bannaanbaxyada looga soo horjeeda dowladdiisa ruuto ayaana kelimadii uu jeediyey maalinnimadkii shalay ku sheegay in uusan doonaynin inuu la hadlo rayla oo keliya balse uu rabo inuu la fadhiisto shakhsi waliba oo kenyaati ah islamarkaana kala wareysto mashaakishiisa dhankiisa siyaasiga ruugcadaaga ah ee kolonzi musyoka islamarkaana ah hogaamiye ka tirsan isbahaysiga azimiyu ayaa sheegay inuu taageersan yahay mowqifka jiilka soo koraya isagoona ku eedeeyey madaxweynaha ruuto inuusan doonaynin inuu fahmo kacdoonka dhallinyarada isagoona intaas ku daray in jiilkan uusan doonaynin in wadahadal la galo waxay rabaanna ay tahay tallaabo wax ku ool ah oo la qaado si kastaba ha ahaatee marka ay meeshan marayso asmada ugu badan ayaa wajahaysa william ruuto oo ah madaxweynaha kenya ee xilligan kaasi oo ka tirsan xisbiga kenya kuwanza ee hadda haya talada isagoona doonayay in kacdoonnada dhallinyarada damintooda uu u adeegsado siyaasiyiin ay taageersan yihiin dhallinyarada kuwaasi oo lagu ogaa in ay ruuto ka soo horjeedaan balse waxaa muuqata in qorshahaasi la hirgelin waayey